الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع التاسع والثلاثون نوعي sagaaliyo laba soddonaad macrifatu asaxaabati radia allahu canhum asxaabtii rasuulka ilaahay garashadoodii ayuu noociisii yahay allah ka raalli ahaada dhammaantood bal alxamdulilah kitaabkii kale haddii halkan soo gaadhay dee waxaan filayaa joogsi damboodna aad ugu sii joogjoogsadaa meelo ishkaalla mooye ma jiri doonto kitaabkiina markaa indho dhammaan ayuu u yeelanayaa markaa kale do halkana waayo socbadiisii way sahlan tahay waana ruwaadi un biidni illaahi tacaala iyo wixii kuba tacalluqsanaayo dee iyaguba aada u muhima laakiin kuwa hore yar meelo qaarkood socubadii hore jiri jirtay ayaan jirin marka wuxuu isaga yar badnaanayaa inaan joogsi badan aanu yeelane waxaa laftiga inoogu yaalo un laba fahmo halkan aan kuba jirna kolley sharaxa uu kuba sharxayo shaarixu aad buu u badnaanayaa oo safaxaad badan bay intani qaadan doontaa kolley casharka saakoo keliya laakiin waa umuuro wada sahlan oo dee ku tacalluqsan un taariikhiyo waxyaalo laba mid ah iyo bal aqwaashii culimadoo dee ruux kastaaba uu daalacan kara wey marka waa imika waa ilaa de waxaa inoo hadhay bal imika waa ilaa lix iyo labaatan nooce laakiin lix iyo labaatanka noocba waa asmaa iyo ruwaad iyo wixii calaaqa laba lahaa un saxaabada macrifadoodii haadakani waa adugu marka leega nowcan iyo macrifada saxaabadu cilmun cilmi weeye kabiirun weyn oo jariirun aada u weyn oo cadiimu alfaa'idati faa'idadiisu ay weyn tahay bimacnaa garashada la garanayo dadkii saxaabada ahaa adigiina ay kuu suurto gelayso saxaabigii inaad kayrkii ka garatood kaba soocdo taasna kollay macrifo yar ziyaaday u baahan iyo ilmaamoo in intan magacoodu inagu soo noqnoqdo waa la garan asxaabtu se dee dadka aynu had iyo goor maqlayno kuma koobno way badayin ee garasho la garto saxaabigii la garto taasi horta waa cilmi weyn oo faa'iidadiisa weyn oo dee fawaa'iddiisa waxaa ka mid a saxaabadu dadkii kale way ka mudan yihiin xadiisna waxaabu kuba yimi anzilu nnaasa manaasilahum dadka maraatibta ay leeyihiin markaa dejiya oo kii martabasiiyo mansilo saroo dee ilaahay siiyey ay jirtay in aad ka gaabisood mansiladiisii aada hoos uga dhigtaa nooc tacaddi ayay noqon kii dee mansiladiisu hoosaysayna meel aanu lahayn ood ka dhigtaa iyaduna wax habboon ma aha markaa saxaabigii oo saxaabinimo lagu garto dee dadkii kale khasaa'is iyo miisaad kaba leh taasi horta iyaduba waa cilmi weyn weeye arrin kaloo aad u weyn baa jirto waa kanoo wabihi ay bimacrifati asaxaabati ama cilmiga halkan loo yeesho saxaabadii iyo umuuraha taas laba garto ayaa yucrafu la garanayaayo almuttasilu xadiidkii sanadkiisu xidhiidhay min almursali xadiidkii mursalka lagaba garanaya oo waxa weeye noocan iyo nooca inoo dambeeya taabiciinta oo isaguna arrinkani iyo faa'iidadani ay kuba sugan tahay garashada la garto ruuxani inuu saxaabi yahay ama aanu saxaabi ahayn ayaa lagu kala soocayaaba xadiidkii muttasilkaa ee sanadkiisu xidhiidhay iyo khaasatan ka mursalka ah aynu horeba u soo marray xukunkiisa oo marka aad og tahay dee ninkani inuu taabici yahoonu rasuulka ilaahay la kulmin iyadoon cid kaleba kuu sheegin oon la odhan xadiidkaasi waa mursal ayaad garanaysaa xadiidkan inaanu muttasil ahayn inuu mursal yaad garan saxaabigii hadduu joogo intii dhaxan aanay wax ka dhicinna ee xadiidkaas sanadkiisu inuu xidhiidhay oo in wax kale lagu daciifiyo wax kale lagu cileeyo uun mooye horta dee xaggii itisaalkii sanadku u dhan yahay ayaa lagu garanayaa oo balmaarkaa waa fawaa'ida waaweyn ee dee leeyahayba waana marka macrifo loo leeyay dadkan ashkhaastii gaar ahaan shaksi shaksi intoodii badnayd loo garto wa bihi yucrafu lmuttasilu min almursali wa fiihi noocan aan hayno ee sagaaliyo soddonaad ee macrifatu saxaaba kutubun kutub baa ku sugan kasiiratun badan macnaa culimmadu ahamiyada uu noocani leeyahay iyo garasho saxaabadii rasuulka la garto oo sideeda dee cilmigaa weyn u ah ayay kutub kala duwan oo kuwa hor iyo kuwii dambe dadkii ka dambeeyey ba ay lahaayeen ayay dejiyeen oo dadkii ugu horreeyey laynoo soo naqliyey waxaa kaa mid ah cali bnu madiini oo kale iyo tilmiidkiisii bukhaari oo iyagu lahaa dee intii intaa ka dambaysayna kutubtu way badnayd marka halkan midhadh buu sheekhu inooga magacaabaya midhadhna shaarixa ayaa magacaabaya laakiin intaa way ka badan yihiinba kutubtii yaani ina soo gaadhin bee asxaabta rasuulka si uunugaba hadlaysay wa min axsanihaa kutubta kuwooda ugu fiican waxaa kaba mid ah wa akharihaa ugu badan fawaa'ida xagga faa'iidooyin oo marka la eego dee dadka badan ay kulansadeen ee saxaabadii ah taas iyo waxyaalaha kale dee iyaga laxa calaaqa labalay soo aroorinayaan kuwa ugu fiican ee ugu fawaa'id badan waxaa kaba mid ah al-istiicaabu kitaabka istiicaab la yidhaaho oo libni cabdilbari imaamkii ibnu cabdilbar u sugnaaday imaamkaasoo a'imadii waaweyneyd ee xadiidka kaba mida dikrigiisuna inoo horreeyey kitaabka aakhirkiisana markan taalka taariikhda gaar ahaaneed gaadho ee dad iyagu a'imo ka mid oo kutubtoodiina aada loogu intifaacay wafayaadkood iyo waqtiyaday dhinteen uu kitaabka inoogu sheegi doono dadka lagu sheegi doono kaba mida ama kuwa ugu dambeeya isagii khadib ayaa wuxuu leeyahy kitaab al-istiicaab kitaabkaas waa la madbaceeyey kollay dabacaadkiisii hore isaabaha xaafin xajar buu haamishkiisa ku madbacaysnaa dee gaarna loo madbacee kitaabkiisaas baa kuwa dee taraajim aad u badan oo saxaabadii ayuu kulansadayoo kuwa kuwa ugu fiican buu kaga mid yahay laakiin nuqda buu leeyahay yar nuqsaan kitaabka ku ah waana kan yidha wuxuuhi lowlaa maakii haddaanu jirin shaanahu kitaabka ceebeeye ama uu kuba dee marka la eego uu ku xumeeyeyba kitaabkiisii sheekhu ama ku ceebdeeba kuwa noqday iyo nuqsaan oo ah bidikri maakii sheegitaankii shajara dhacay bayna asaxaabati asxaabta dhexdooda oo waxyaalihii dee asxaabta dhexdooda khilaaf iyo qitaal iyo dhacay ayaa qisastoodiiyo umuuro ku tacalluqsan ay ku sugan yihiin waxyaalahaasna qaybo badan oo kaba midi nimanka akhbaariyiinta dariiqoodunbaaba laga soo qaataayo wax dee kolkol tasayud badan iyo ay kuba sugan yihiin ama waxaan dee asal lahaynba ay ku sugan yihiin baaba jirta haddaba arrintaasoo uu ictimaadsaday nimankii akhbaariyiinta ahaa oo diqadooda jaanibkaasi ay yar tahay ama tasayudaadkooda xaggaasi ay badan yihiin taas baa dee nuqsaan kitaabkii kuba sugana oo haddaan jaanibkaasi jirin dee waa kutubta aada u mudan iyo wa xikaayatii werintiisa uu umuuraha asxaabta dhexdooda dhacay uu kaba soo naqliyey can alakhbaariyiina nimankaa iyagu khabarka ama loo nisbeeye dee nimankaa taariikhdiiyo waxyaalahaas kollay faa'iide uu idin sharaxa inoogu sugan oo ah lafdigan al akhbaari iyo dee nisbadan raacday iyaduu lafdigu jamac yahay iyo bal dee cilmiga tasriif sidii lagu yaqaano in lafdiga mufradkiisii loo celiyo umuuro caynkaasa ayuu dhiganayaa suyuudi oo uu tan bal maalan uu kuba tirinaya laxniinaya alfsani ay tahay aloo laga yaabo majaamicdan dambe berihaan dambe samaysatay almajaamic allugawiya inay waxyaalahan iskaba sugaan imaka waqad jamaca bal taasi horta waa kutubtii buu kaba miday waqad jamaca waa ururiyey ibnu lasiiri ina asiirkii aljazariyu jaziiro loo nisbeeyey fi saxaabati asxaabta iyaga rasuulka ilaahi asxaabtiisa kitaaban kitaab xasanan fiican buu isaguna ururiyuu leeyahay ibnu lasiir horta aljazariyu nisbadani waa meel jaziira ah intan labadan webiye dejle iyo furaad inta u dhaxaysa ayaa jaziiro adigu ay tahay tan culimada kala duwanna loo nisbeeyo halkaasaa jaziiro la odhanayo dee magaalooyin kala duwanoo waaweyna adigu bal markaa ay kuba sugnaayeenoo deegaanka kurdiga iyo qaybo kalaba ah taas bay jaziira tahay jazariyiintana halkaasaa nisbadoodu ay tahay oo halkaasaa jaziiro la odhanayay labadan webi bay udhaxaysaa ee dejle iyo furaat bay udhaxaysaa ibnu asiirkana waxaa jirta de markaan eegnana maktabadan islaamiga saddex nin oo kutub fiicfiican iyo raad weyn ku lahoo walaalo ah oo dhammaanba dee waa ibnulasiir iyo nisbadii way wada leeyihiin nina waa nin caalimah oo dee muxadisaba waa ninkan leh jaamicul usuul kitaabkan madbacaysan iyo kitaab maalin dhoweyd aan soo haynay qariibka xadiidka markaan ka hadlayno annihaaya fii qariibi alxadiid labadaa nin keliyaa wada lahoo majdudiin baa laqabkiisu yahay mubaarak ibnu moxamed weeye kolley waa ninka ugu ro raggan ugu horreeya ama ugu hordhintay walaala ah ninna waa ninkan imakaan hayno oo abulxasan cali bnu moxamed weeye wuxuu leeyahay kitaabkan uu inoo sheegaya faa'iidada badan oo kitaabka waxaa la yidhaha ustul ghaaba ayaa la yidhaha waa libaaxyadii kaynta waana kitaab ilaa dee lix mujallad ama haddaanu barhkood kaba badinba ay ku madbaceeyeen oo madbacaysan asxaabta rasuulka ilaahay buu kagaba hadlaayo kutubtii ka horraysay ayuu wixii kuba sugnaa ayuu isu keenaa ziyaadaad kalena waa ku soo dara oo abu nucaym iyo ibnu cabdilbargan istiicaab iyo abu muusa almadini iyo ibnu mandah iyo kutubtoodii iyo kayrkood buu isu geeyaa si uu inoo sheegayana waxyaalo uu dabdiyey ayaa jira ninkaas kunyadiisa cizudiin baa la mee laqabkiisa la yidhaha abulxasan weeye kunyadiisu wuxuu leeyahay kitaabkaan ahayne ustul ghaaba waxaa kalu leeyahay kitaab kaloo aada u shahiiroo xagga taariikhdo alkamil kitaabkan la yidhaaho ee isaguna ajsaada badan ku madbacaysa ama toban ka ziyaadsan ilaa koob iyo toban iyo alkamil fi taariikh waa nin kale weeyaanoo waa cizudiin isagu waxaa kalu leeyahay kitaab xaggan ansaabta ah ansaabtina way noo dambaysaayo bal nisbooyinka ah oo culimmadu ay gaar iyagana u saareen ee kutub gaara u dejiyeen kolley kitaabka weynee samcaani ayuu soo ikhtisaariyey isagana kitaabkiisa waxaa dib usii ikhtisaariyey suyuudi kitaab isna la madbaceeyey uun intaba intaba waa la wada madbaceeyey suyuudi baa sii ikhtisaariyey oo markaa ninkaas ansaabta iyo kaamil iyo kan lihi waa cizudiin nin baa jira lugawi ama adiib ah oo kolley diyaad markaa diyaaba la yidhaha ama diyaa udiin laqabkiisu yahay malaa magaciisu fatxullahi adigu magac sidaasu ku dhowaa ee diyaa udiin baa horta la yidhaahaayo waa nin kitaab buu leeyahay isaguna shahiiro xaggan adabka oo madbuuc ah oo dee kolley adab ahaana kitaab muntashira ah oo almathalu saa'ir la yidhaaho ayuu leeyaho kaasna waa nin adiib dee ninkan kalena waa ka aan sheegaye nihaaye iyo jaamiculusuul yarihi waa ninkan shahiirkee majdudiin la yidhaha ama mubaarak ibnu moxamed banu lasiiri aladiina kanuu halaaatan damahum ikhaau markaasuu مؤرخ عاalم أdيب العز والمجد والضyاة nin malaa iyaga saddexdooda nadmiyey un laqabkoodii iyo waxay kala ahaayeen iyo dee waa saddexna walaala haddaba ninkaas weeye ciزudiin ninkani marka muxuu alif ururiyey kitaaban xasanan kitaabkaasoo jamaca fiihi uu ku ururiyey kutuban kutub kasiiratan badan oo kutubtii asxaabta lagagaba hadlay ee raggii ka horreeyey ay dejiyeen wixii ay kulansadeen ee rag ama ruwaad ahaa adigu dee magacii ahaa rag iyo dumarba asxaab aha ayuu kuba sheegay ziyaadaad kale uu ku soo darayna way jireen oo meelo kale uu ka soo kordhiyo asmaa kaleon kuwaa ku sugnayn uu soo kordhiyey wadabada waxaan u dabdiyey alfaadaha yar mushkilka ama ishkaal kale sida asmaada qaarkood yar qariibkee dhawaaqoodu ama si loogu dhawaaqi lahaa kolkol ishkaal kaba yimaadana inteedii badnayd uu dabdiyey waxaqaqa waxaan u taxqiijiyey ashyaa ashyaa xasanatan fiican nawowi wuxuu leeyahay raximahu llahu tacaala waqad ikhtasartuhu kitaabkaa waan soo gaabiyey oo kitaabkan aan ku soo gaabiyey bixamdillaahi tacaala ilaahay mahadii laakiin kitaabkii nawowi dee iyadoo kutubtiisu imaamkan ilaahay barako kala geliyo in nafci badan yeelato waqtigiisiiba ay dee qad saarat biha rukbaan kitaab laakiin faafay ama shuhroobay muu noqon kitaabkiisa uu kusoo ikhtisaariyey kolley dahabino kitaab buu leeyahay tajriid lagu magacaabo oo kitaabkan ikhtisaaraadkiisa ah oo kusoo gaabiyey adigu arrinku uu socday xaafid ibnu xajar baa raximahu llahu tacaala markii waqtigiisii lasoo gaadhay iyadoo dee kutubtaa ka horraysayna aad ay u badnaayeen ee saxaabadii lagaga hadlay dee waxyaalo dhaafay oo dee kutubtii kale xadiiskiiyo waxyaalo dad riwaayo kuloo la heli karaana ay jireen welibana kutubta ay dhacday meelo qaarkood awhaamo iyo aqlaado ay kaba mid ahayd dad aan saxaabo ahayn oo saxaabadii lagu soo daro qalad ahaan kutubtaa loogu sheegay mukhadaramiintii dee waqtigii rasuulka joogay ee soo islaamay laakiin aan laba kulmin oo iyadana mucaasaro daraaddeed iyagoo ku kaaftoomay saxaabo loogu sheegayo umuuro u wada baahnaa in la kala saaro oo la caddeeyo bal lana saxo wixii aqlaad ahaa ayaa wuxuu dejiyey kitaabkiisa kutubtanba ugu taamsan uguna jaamicsan uguna muxararsan waa kitaabka lagu magacaabo alisaaba fii tamyiizi asaxaaba kitaabkaas waa kitaab matbuuco dabacaad kala duwan bal matalan la madbaceeyey waana kitaab bal matalan dee weynoo kollay ajdaadiisa kala duwan dabacaadkii kala duwan barhkood afar mujallad oo roonroon badhnaa sideed iyo way gaadhsiiyaane bal waa kitaabka alisaaba jamcin ahaan iyo taxriir ahaan iyo dadka uu kulansaday walow dee dadkaasi haddana tobanka iyo kun aanayn ogama badnaanahay waa leeyin arrinta muhimkee uu leeyahayna kolley xaraf kasta marku dhigto dee kutubtao dhami xuruuf bay kuba socotay hamsadiiba uu dhigto kuba bilaabo kolley dhowr afar qismi buu xaraf kastaa yeelan oo dadkii dee suxbadooda hagaag u sugnayd dadkii yaryar markaasuu qismi kaba dhigo ama riwaayo un meelun ku lahaa dadkii yaryaraa ama waqtigii rasuulka yaryaraa ama dee cahdigiisii dhashay haddana dadkii iyagu ka saddexaad mukhadramiinta ahaa ee kutubtaa hore mucaasiro daraaddeed saxaabo loogu sheegay qismiga afraad uu kaba dhigayo dadkii kutubta iyagoon saxaabo ahayn qalad ahaan u dhacay markaa dee meelo qaarkood waxaa la arkaa xuruufta qaarkood dad inaanay kuba jirin qismiga afraad kuwana dad ay ku jiraan oo waa kitaab bal adugu de markaa fajaa iya jaamicin muxarari ka ulahaas xaafid ibnu xajar oo dee uu taxriiriyay bal kitaabkaasaana ugu weyn ee kutubtu way badanto bal kitaabkaasaa kaba mida alisaaba ama dee kitaabka ugu mudan uu yahay furuucan taasi waa hordhaci waa furuuc ama masaa'il inoo imanaysa oo ku tacalluqsano noocan saxaabada axaduhaa furuucdaa mid ahaan ikhtulifa waa la iskhilaafay fii xaddi saxaabiyi saxaabiga tacriif xaddiisa maxaa saxaabi ruuxee la odhanaya falmacruufu waxa ka la yaqaano weeye oo macnaa tacriifka agtooda ama xadda agtooda macruufku ah cinda almuxadisiina muxadisiinta agtoodu waxa weeye saxaabigu annahu saxaabigu kullu muslimin ruux kastoo muslima weeye oo ra'aa arkay rasuul allahi sala allahu calayh wasalam fii xaali islaamihid waa waqtigaa uu islaamka ahaa isagu rasuulkii ilaahayna dee uu nebiwoodii dabadii ruux kastoo muslim oo arkay aragtidaasi ama ficli ha noqoto oo dee ruuxii caadi ahaan u arkay ha noqoto ama haddii aan maanic jirin dee inay u suurtogeli lahayd inuu arko sida dadkii indhaala ah ibnu abi maktuum iyo dee imaka rasuulkii ilaahay way la joogeen way la saaxiibeen aragtidii dee masalan in lagu haleelayayna way kaba maqneed ama lagu garanay laakiin ru'yo bilquwa ayaa jirtay bilficli haddaanay jirin caaridkan yar ama maanicani haddaanu jirin dee waa kuwa way arki lahaayeenba bal adigu ruux kastoo muslima oo rasuulkii ilaahay arkay markaa fii xaali islaami rasuulkii ilaahayna waa nubugwadiisa xaaladii ay tahay ee waxaanay barhkood ku kordhiyaan sidaasna ku dhintay oo dee waana qayd kulle laga maarmaana waayo ruux hadduu arkay uu islaamayna laakiin laakiin uu rasuulkii ilaahay waqtigiisii dabadiiba sida kuwii riddadu ay asiibtay barhkood oo uu ridoobay dee suxbadiisii iyo camalkiisa kaleba siduu burayaa suxbadna u buraysaa laakiin mid baa jirto hadduu intuu markii hore ridda ay asiibtay si ashcas ibnu qays iyo raggii laba midka ahaa dib haddana uu soo islaamay rasuulka ilaahay aanu dib ba uu laba kulminba bal taasoo kale dee axaadiistiisa xadiiskiisana kutubta way ku soo saaraan oo waxay ka dhigeen xadiis musnada suxbad inayna soo noqonayso ayay kaba dhigaan kol haddaanu gaalnimo ku dhiman ee uu soo laabmay un waayo dad saasaa jiray oo waxyaala asiibeen dadkii acraabtaa barhkood khaasatan waqtigii riddadii laakiin dib usoo noqdo marka ay soo islaameenna kol hadday islaamnimo ku dhinteen suxbadii way usoo laamaysaa laakiin ninkii sidaasun isaga kuba tegey si dee cubaydullahi ibnu jaxshi iyo xafso bintu cumar iyo matalan qabi jiray oo markii xaggaa ay xabasho oo kale dee dib ugu dhintay isagoo dib u ridoobay oo kale iyo adigu taasi way jirtaa kuwaas saxood uma soo laabmayso adigu nin baa jira rabiicatu bnu umaya la idhaha ishkaalka jiraana xadiidkiisu musnadka axmed buu kuba sugan yahay maalintii tukale carafana malaa dadkii rasuulka ilaahay dadka soodkiisa gaadhsiinayo haddana liamrin ma adigu nin dee waxa weeyaan reer ruom uula xidhiiday bu ahaa in umayatu bnu khalafna weeye laga yaabaana dadka inaanay u tanabuhin dee dadka xadiiskiisii kutubtii kuba soo dhigtay oo ninsaasna waa jira adigu muhimku kol hadduu islaamnimadii uu ku dhinto markaa saxaabi odhan haddii kale saa saxbadii way buraysaa bal tacriifkaas marka weliba kani ama muddo dheer ha la joogo ama yaanu la joogin kulan iyo aragti un haba noqotee saxbadii way ugu sugnaanaysaa wey waana sida bukhaari dee markaa uu bilaabayo halkaa fadaa'il uu bilaabayo cibaarada uu ku horraysiiyaba oo ruuxii rasuulka ilaahay la saaxiibay xataa waqtigu haba yaraade inuu dee ama arkay ee la joogay muddo yar ama la kulmay uun inuu yahay saxaabi wacan asxaabi lusuuli taasi waa almacruuf cinda almuxadisiin waana qowlka muctamadka ah can asxaabi lusuuli qolooyinka usuulka waxaa lagaba soo naql laga soo naqliyey aw bacdi sheekha halkan ziyaadiye waxaa la arkaa cibaaradii asalku taasay ahayd bacdihimna waa mutacayino waayo usuuliyiin kala duwan baa qowlkan hore saxiix yeeloon saa usuuliyiinta ay ka soo naqlinayaan aan qabin aamid iyo ibnu xaajib iyona qowlkaa horunbay saxiix yeelaan marka usuuliyiin oo dhan maayo waa bacdigoodba annahu saxaabigu man shaksi weeye daalat ay dheeraatay mujaalasatuhu la fadhiisigiisii uu rasuulka ilaahay la fadhiisanaya ama la saaxiibayayba calaa ariiqi tabaci ay calaa ariiqi tabaci lahu walahdi canhu way raacid uu rasuulka ilaahay raacsaya dariiqeed mujaalaso uula fadhiistay wax ka qaadasho wax ka qaadanayo mujaalaso uula fadhiistay ay badnaatay dheeraatay kaasba weeye waxay iyagu kaba dhigayaan aragti keliya uun mar lays arka ama meel lagu kulmo dib laysuba arag ama aan loo saaxiibin inaan sharaftan weyn laguma mudanahayne waa ruuxa in badan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laba joogay ee isagii mujaalasadiisan iyo suxbadiisana ay dheeraatay isagoo wax ka qaadanayo isaga raacsan marka waxay saarayaanba qorooyinkii wafdi ahaan ugu yimid ee intay rasuulka ilaahay la kulmeen maalin iyo laba iyo laba joogeen haddana dib isagaba noqday musaaxabo iyo mutaabaco iyaga ka dhachay dhexdha dhex martayna aanay jirin ayay kaba saarayaan oo balkaas markaa waxay leeyihin lafdigan dee haddii la leeyahy ruuxani ruuxan saaxiibkii weeye muddo wada joog muddo ay wada joogeen baa meesha inooga soo baxaysa bal taasna waa usuuliyiinta qaar baa iyagu kuba tegay laakiin qowlkaa hore ee suxbada u sugaya ciddii rasuulka ilaahay iyagoo muslima laba kulmay oo dhan ayaa waxa weeyaan qowlkoodii muctabadka u yahay wacan saciid ibni lmusayibi saciid ibni lmusayibna waxaa lagaba soo naqliyey oo isagana laynooga soo wariyey bal kolley waa qowl yani waxa weeyaan laleeya sheekhu tilmaami doona inaanu kaba sugnayn anahu laa yucaddu inaan lagu anahu meye saciid kaana inuu ahaa laa yacuddu mid aan ku tirin saxaabiyan saxaabi kuma tirin jirin ilaa man shaksi uun mooye aqaama nagaaday maca rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam sanatan sanad laa la nagaaday maciisa aw sanatayn ama laba sannadood oo isagu saxaabi malaa hadalkii dee usuuliyiinta oo weliba lasii dheereeyo weeye oo muddo dheer lagu sii qaydee isagu saxaabi kumuu tirin jirinba min rasuulka ilaahay sanad la joogay ama laba sannadood oo wagaza macahu la duulay ghaswatan duulimaad aw ghaswatayni laba duulimaad taasuun mooyaane mid kale kumuu tirin ahayn oo saxaabi kuma tirin ahaynoo kollay tawjiihiisa ay halkan hadalkiisa ku tawjiihiyaana suxbadu sharaf aada iyo aada u weyn weeye marka ayay leedahay sharaftaa weyna dee ijtimaac dheer mooyaane si kale laguma mudanayo taas baa markaa mala aragtidoodu ay ahayd qolooyinkastan yidhi nawowi baa wuxuu yihi raximahu llahu tacaala fa in saxa hadduu ansaxoo sugnaado macnaa waa hadal qowl qowlkan ah inuu bal matalan saxaabiga ruuxan ku tirinaynaa kaa sanad ama laba sanadood rasuulka ilaahay la joogay ama duulimaad ama laba duulimaad la duulay taasi hadday saciid kaba sugnaato fa daciifun qowl daciifa weeye ayuu noqonayaa oonaynan ictimaadsan ahayn waayo fa ina muqtadaahu hadalkaasi wuxuu keenaya ka dhalanayaa anlaa yucadda inaan la tirin weeye jariirun ilbajariyu jariir ibnu cabdillaahi gaar reer bajiila iyo wa shibhuhu dadkii la midka ahaayee iyaguna sawaa'il ibnu xujr iyo amsaashoodae beryo dambe soo islaamay saxaabiyan saxaabi inaan lagu tirinba hadalkaa ka laasimayso yu hadalkaasi keenaya walaa khilaafa khilaafna kuma sugna bayna annaas annahum jariir iyo ashbaahdii sawaa'il iyo saxaabatun asxaabi inayhin bal wuxuu leeyahay hadalkan imaka uu yidhi waxa weeyaan saciid hadduu hadalkaas xataa isaga wax inooga sugan uu noqdo qowl aan la ictibaarin buu noqonayaayo waayo dad aynu ognahay inay asxaabtii rasuulka yihiin khilaafna aanu ku sugnayn saxaabinimadoodii ayaa shardigan ku baxayo saxaabinimadii kaga baxaya jariir ibnu cabdillaahi wuxuu sheegay maa-ida intay soo degtay dabadeedun inuu soo islaamay aimada qaarkoodna sanadii tobnaad bay dhahaan ayaa islaamkiisu ah markaa muddadan uu shar hadalkan kuba sugan rasuulka ilaahay lama joogin duulimaad uu la duulay dee way jiraan inuu diray rasuulka ilaahay isagaoo ciidan dhan hogaaminaya suu sanam lagu caabudi jiray bilaadoodii oo dilkhalaso la odhan jiray uu soo dumiyo weliba niman ay isku reer ahaayeen unbuu wada kaxaystay oo reer axmed saawaaye degaankoodiibay ahayd muraasi way jireeneen laakiin rasuulka ilaah uu qaswo ul raaca iyo taasna may dhicin marka shardigii rag baa ka baxaya aynu ognahay inay asxaabtii rasuulka yihiin markaa shardigan ayaan leeyahay qowl daciifuu noqonayaa buu leeyaho halkan imaka aynaan ictibaarin bal taasi waxa weeye waa tacriifkii saxaabada markay noqoto oo tacriifkii kaa weeye uma tucraha laakiin bal inuu saxaabi yahay maxaan ku garanaynaa ruuxii markaa tii buu imakana inoogu sheegaya wuxu uhi uma tucrafu waa la garanayaa suxbatuhu ruuxa saxaabinimadiisa bitawaaturi tawaatur ay noo tawaaturtay taa waa lagu garan oo macnaa dee dad aad u badan oo kala duwan oo been inay dee aan ku heshiin karin ama aanay calaa sabiili itifaaqba ugaba dhici karin naqlin ay noo soo naqliyaan hebel inuu saxaabi ahaa taas waa lagu garan oo iminka abubakar oo keliya cumar uma baahna barasho iyo inaynu kitaab ku aragno waa la taasoo caamo iyo culimaba la garanaya abubakar inuu rasuulka ilaahay saxaabigiisii ahaa cumar baa la garanaya cuhmaan iyo cali iyo dadkaa caamadiina intaa way garanayaan haddaba dadkaas oo dhan waxay inoogu sugnaatay suxbadoodu tawaatur ee ah taa yaqiin iyo hubaal inoo faa'iidaynayse weliba daruura ahaan loo ogyayn istidlaal iyo nadar iyo waxyaalo uma baahnayn bal markaa taas waa lagu gartaa oo dee casharadii iyo baaba halkaa soo gelaysa awil istifaadati faafid uu ninkan saxaabinimadiisu ay faaftay waa ujeeddadu way shuhrowday oo shuhradii xaggan aynu kuma soo aragnay ama istifaadaduna dee kollay shuhrada qayb kaba mida weeye ama waaba shuhradii adugu heer tawaatur ma gaadhsiisnaa laakiin aad bay dadka dhexdooda ugu shuhrowday hebel inuu saxaabi yahay taasna waa lagu gartaa saxaabinimadii sadimaam ibnu taclaba iyo cukaashat ibnu mixsankii rasuulkii ilaahay uu ninkuu yidhi sabaqaka biha cukaashaba taasna waa lagu garanayaa iyadana saxooda dariiqadaasna way noogu sugnaan aw qawli saxaabiyin waxaa kaloo lagu garan tucrafu suxbatuhu bitawaaturi aw biqowli saxaabiyin nin saxaabiya qowlkii oo saxaabi aan garanayna inuu asxaabtii rasuulkii ilaahay yahay ayaa yidhi hebel waa saxaabi ama wuxuu sheegayba dee arrin inuu saxaabiya inoo caddaynsa se aniga isagaa rasuulka ilaahay wada nimi saasuu nagu yidhi halkaasaa naloo wada diray umuro saasoo nin saxaabiya ayaa caddeeyey inuu saxaabi yahay ninkaasi taasna iyadana waa lagu garanayaa oo wuxuu mithaal soo qaatay nin xumamatu bnu abi xumama la idhaha reer dawsa qabiiladii abu hurayre iyo oo asbihaan magaaladaa la odhanaya waqtiyadii jihaadadu ay kaba socdeen isagoo dee caloosha adigu xanuuneed baa ma ku dhacayba u dhintay ayaa abuu muusa alashcari baa wuxuu caddeeyey ama markhaati uga noqday inuu rasuulkii ilaaho shahaado u xukumaya maqlay dee ninkuna riwaayo saasuu inoo leeyahy ma jirto waa kan saxaabigan kalea caddaynayaan suxbadiisii ogeyn inuu ninkaasi saxaabi ahaa war taasna waa lagu gartaa aw qowlihi isaga qowlkiisiina waa lagu garanayaa idaa kaana cadlan ruux cadaal ay u sugnaatay hadduu yahay waa arrintii ugu dambaysay waxyaalahan saxooda kuma garanay ama ugu hoosaysay waa maxay isagii ayaa yidhi saxaabi baan ahay taas laba xaalaan u wada baahanay ama laba amrin inuu wada sugnaado horta ruux ay cadaala marka hore intaanu waxaan sheegan cadaala ay u sugnaatay waa inuu yahay ruuxaa dee muslim baaliqoo caaqila wax fisqi keeniyo wax muru'ajabiyaba ka badbaaday waa inuu yahay oo cadaal ay u sugnaato dee ruuxii warkiisa la aqbalahay siqada aan odhan lahayn waa ruux lagu kalsoon yahay inta aanu dacwadan ama iddicahan iyo sheegashadan laba iman horta taasi waa inay u sugnaato haddii aanay taas marka hore lahayn dee hadalkiisii lama qaadanayo lama ictibaarinayo arrin kalea jirto aanu sheekhu halkan inoogu dhigan laakiin shaarixu uu soo kordhinayo oo wuxuu ka cabiray idaa amkana dalika waa hadday weliba in dee saxaabinimo la sheegtaa suurtagal tahay macnuhu waa maxay dee waqtigii dadkii rasuulka ilaahay soo gaadhayba ay joogeen ama casrigaa weli saxaabadu ay wax ka noolaayeen waa hadduu yahay macnaa rasuulka ilaahay ama maalintii wafaadkiisiiyo waqtigaa ilaa boqol sannadood wixii markii laga joogay wixii ka horreeya waa inuu noqdo haddii iyadoo waqtigaas boqol sannadood rasuulka ilaahay wafaadkiisii markii dee ay dhammaatay wixii ka dambeeyey ciddii sheegatay waa beenaalayaaluun hay jiraan waa xataa dhowr qarni dabadeed joogtay sida ratan in la yidhaaho halkan dikrigiisu idinku sugayo hindi ahaa iyo iyo kuwo kaleboo dee boqolaal sannadood dabadood yidhi intaasaanu noolayno asxaabtii rasuulkaanu kaba mid nahay bal haddii waqtigii uu rasuulku yidhi habeenkan caawa ah dee waa marka laga bilaabo marka boqol sannadood laga joogo cidda dhulka korkooda joogta maanta ee nool weeye waqtiga habeenkaa noolayd cidi kama hadhayso kol haddii waqtigaa boqodee lasoo weydaarto iyada in kastaba xataa marka hore salaax iyo wanaagha lagu yaqaane beenaalun buu noqonayaa marka waa inay taas labadaa xaalo la ysla helo horta waa inay cadaala waa in cadaala u sugnaato waktigii dee saxo la sheegan karila ama saxaabiyu noolaan waayo asxaabtii rasuulka ninkii uu geeri dambeeyey ee laynoo soo dabdiyey welibana dee markaan qowlkii ugu dambeeye eegno waa ninka inoo soo socda abudufayl la yidhaha isagana aqwaasha kii ugu dambeeyey boqol iyo tobankii tiradu dhintay cid intaa ka dambayso saxaabi sheegan kartaa ma jirto athaaniya faraca labaad asaxaabatu asxaabtu kulluhum dhammaantoodba cuduulun cadaala u wada sugnaatay asxaabta dhammaanba ilaahay baa taskiyeeyey oo ilaahay markaa uu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasadam kuwii ugu horrayn khitaabkani ku dhacayee noolaa markaa jiray iyaga weeye kuwa khayriyada loo sugay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas dadka kale tabac bay ummaddu u noqonaysaaye kuwa lala khitaabayey ee khayriyadaasi u sugnaatay markaasna iyaga weeyeen khitaabku waa lilmawjuudiina xiina idin rasuulka ilaahay markaa ulaa khayru nnaasi qarneyna ee waa iyaga ayay tahay bal haddaba dhammaanba asxaabtii rasuulku cadaala u sugnaatay man laabasa kii dhex galay ee dheehay alfitana fitooyinkii dhexdooda dhacay iyo wakayrhum kayrkoodba oo ujeeddadu kii isagu fitantaa daraf kaba noqday ama dhex galay iyo kii ka dheeraaday waa isla wada mida dhammaan asxaabtii rasuulku cuduul weeye biijmaaci man dad ijmaacood yuctadu bihi ijmaacooda la ictibaarinayo dee ninkii ama dawaa'ifta kala duwan ee aan ijmaacayse kharqinahayn ama khadshi ijmaacan aan ku keenahayn hadalkiisu ictibaar ma laha kii wax sheeg sheegay ama muctasiliya kayrkoodna hadalkooda ictibaar ma laha ee dadkii ijmaaca qowlkooda la ictibaarinayay ijmaaca wixii ay kuba ijmaacaanna la qaadanayay ee iyagu kuwaas qowlkoodu saasuu yahay asxaabtii rasuulka rasuul dhammaan cadaala inay u sugnaatay wey oo iyaga bal markaa taas wey wa akharuhum sharaxana idinka iga doonaan wixii bal meesha jir jira waayo anigoo cashirku maan wadayaa waayo wax ishkaal oo dee saa ii muuqdaa ma jire wa akharhum asxaabta rasuulka ka ugu badan xadiidan xagga xadiidka abuu hurayrata abuu hurayre weeyo axaadiistii rasuulka ilaahay asxaabtiisii laba kulantay ee axaadiistiisii inoo soo warisay waxaa ugu axaadiis badan abuu hurayra oo dee waa taa yar iyo weynba abuu hurayra ay markaa dadku garanayaan uma bnu cumara haddana ina cumar baa ku xiga sharaxna waxa igu sugan shan kun iyo saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan xadiis inuu wariyey intii bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen iyo waxay kala lahaayeen axaadiista aad u badanna way kuba sugan tahay kolleyna culimmadu waxaa dhici karta kolkol xasirintaasi inay aad u yar adkaato laynoo soo xasilinayaa waxaa jirta uun nin caalim ahaayo kitaab aad u ballaadhnaa lahaayo musnada wax laga hayo warmahayo musnadkiisaee baqiy ibnu makhlad la yidhaaho oo umuuraha noocinayooday inta badan acdaaddaa kaba soo naqliya waa nin hore oo reer andalus ahaa kolley qarnigii saddexaad raggiisia imaam axmed iyo raggii laba kulmay ahaayo dee rixlo dheer usoo maray markaas oo dhulkan sharqiga kusoo gaadhay ayaa musnad ballaadhno uu lahaabay intan waxyaalahan acdaadda ay kaba soo naqliyaan waxaa dhici waa markaa binisbati lima fi musnad baqiy waxaa dhici karta inxisaar sidaas ama xasri sidaas inuu yar adkaado bal abu hurayra hadal shaafici baana jiro oo la wada ogyahay dee marka de waana la ogyahay arrinkan hadal shaaficiga abu hurayrata axfadu man rawa alxadiida fi dahri oo hadduu dee saxaabadii rasuulka ninkii uu axaadiis badnaa isaga weeye ilaahayna sida wuxuu siiyeyba iyadoo ducadii rasuulkuna ay jirto dee bal masalan dee cilmi aan la iloobin oo waxaa isagu maqlay oo dhan isagoo markii hore ilow badnaaba ma iloobi jirin kollay arrimo bukhaari iyo kuba yimi iyo kutub kaleba ayaa dee asbaabaheedaba aan u tirin karnaa uma bnu cumara haddana waxaa soo raaco xagga marka leega xadiis badni ku soo raaca cabdullaahi bni cumar oo axaadiisiisu laba kun iyo lix boqol iyo ziyaada ay tahay wa bnu cabaasin waxaa soo raacaya ibnu cabbaas oo isaguna axaadiis aad u badan wariyey siqaara saxaaba haba noqdo in badanay maraasiishii saxaabada haba noqdeen oo kun iyo lix boqol iyo ziyaada axaadiisa wariyay sida sharaxa inooguma sugan wa jaabir bnu cabdillaahi jaabir bnu cabdillaahi baa haddana isaguna soo raacaya ama ragga asxaabta badanka axaadiista badan kaba mida kun iyo shan boqol iyo dheeraad buu wariyey wa anas bnu maalikin anas bnu maaliki wa caaishatu anas iyo caaisha waa lix buu inoo tiriyey labadan dambana anasna waa laba kun iyo ziyaada caaishana laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiis bay axaadiiseedu tahay markaasaa daraaddeed iyaga jaabir iyo cabdullaahi bnu cabbaasba kaba badanoo dee marka haddaan eegno say u kala badnaayeen in loo tartiibiyo waxay taasi keeni laydba in iyaga la horraysiye anas iyo caaisho laga horraysiye ibnu cabbaas iyo jaabir laga horraysiye waayo way ka axaadiis badan yihin labaduba bal marka meeshii asxaabtii waxa weeye isagu suu inoogu soo dhigtay intaasaa ugu axaadiis badan waxaana jira in toddoba saxaabi ay muksiriin kaba cabiraan kuwii axaadiistooda ay ku ka ziyaadsanayd waayo toddobadaa mooyaane cid axaad asxaabtii rasuulka ka mida axaadiistooda ay ku gaadhaysaa ma jirto lix waatan aan hayno ninka meesha ka maqanna waa abu saciid alkhudri weeye sacd ibnu malik ibnu sinaan saxaabigaasa halkan kaba maqan oo isaguna dadkan kunka axaadiistooda ay kaba badan tahay waxa kaloo dham ina xadiidkiisa kun gaadhayo ama uu ka badan yahay ma jirto kollayna raggaa uu imika inoo tiriyey musnadkan imaam axmed oo dee kutubta axaadiis aynoo ururisa kutubta ugu waasaxsanayn hayna kaba mida mase mid kastaa musnad gaar uu ku leeyahay dee axaadiis yaani intan halkan inoogu tirsan wada gaadhin waayo waxaa dhici karta xataa duruqdii tacadudaysayna inay tiradan soo gasho laakiin majmuuco badan oo axaadiistooda kaba mida ayaa dhammaan ugu wada sugan marka la eego barhkood ee dabacaadkan muxaqaqa ah ee akhar min mujallad musnadkiisoo keliya uu noqonayo wa akharuhum haddaba asxaabtii rasuulka ka ugu badan walalkaas sababta xadiidka abubakar isagoo suxbadiisii iyo saabiqadiisii wax kastaba la ogyahay uu yaraaday axaadiisiisna waa ka faa'iida idiin dhigtay idinkaa eegan doona insha allahu tacaala wa akharuhum inta ugu badan futya futyo turwaa la wariyo macnaa wa akharuhum akharu saxaabati futya fatwo turwaa la wariyo cidda ugu badan iyo ibnu cabaasin wey oo markaynu eegno culimadii saxaabada oo dee saxaabadayna rag culimo ayo rag dee saxaabada haba aadeene laakiin aqoonta aan lahaynba way isugu jireen raggii marka la eego fatwada xagga la eegayo dad in su-aalo looga jawaabiyo muddo dheer dee ayuu u fatwoonaya xagga fatwada ninka ugu badan ibnu cabbaas weeye dee hadhow waxa weeyaan caaisha iyo ibnu cumar iyo cumar iyona way soo raaci caliyo laakiin ibnu cabbaas baa ugu badan oo dee haddii waxaaba ibnuqayim iyo ay soo naqliyaan nin dambeo kolley markaa malaa laba saddex qarni kaba dambeeya waqtigaas inuu ururiyey fataawihiisiyo dee ajsaa badan uu gaadhsiiyey ayuu soo naqliyaa calaamkiisa uu kuga soo naqliyaa laakiin isaga ugu fatwo badan wey can masruuqin masruuq waa nin taabiciintii waaweyneyd kaba mida waqtigii rasuulkana nin roomba ahaa yaa wuxu uhi in ajdac qaala wuxuu uhi masruuq intahaa wuxuu ku soo dhammaaday oo ku intihooday cilmu saxaabati asxaabta cilmigoodu ilaa sitati lix cumara wacaliyin wa ubayin wa zaydin wa abidardaa'i wabni mascuudin oo wuxuu waa adigu aragtidii masruuq oo wuxuu leeyahy waa raggii ugu aqoon badnaa asxaabtii rasuulka ee abubakarna isagaaba ugu aclamsanaayo hore ayuu u dhintay axaadiistiisa waxa yareeyeyna siduu shaarixu leeyahayba halkaa weeyo boqol iyo labiyo afartan xadiisin baaba laga wariyaa buuhi bal intaba waxaa ka helaysaa kitaabkan uu siyudile iyo taariikhu lkhulafaa tarjamada abubakar ayuu soo arooriyaaye bal masalan haddaba in waa aclamiyada dee isagaaba uu xaggaa ugu horreeye dadkii dee intay muddo joogeen cilmigoodiina loo baahday atbaac qowlkooda qaadatana yeeshay maxuu leeyahy cilmigii saxaabadu wuxuu ku soo ururay lixdan cumar iyo cali ubay ibnu kacab iyo zayd iyo abi darda saddexdanna oo ansaar iyo ibnu mascuud oo muhaajiriintii kaba mid ah simantaa haddana cilmigoodi wuxuu isugu soo biyo shubtay cilmu satata cilmigii lixdu ilaa caliya wa cabdillaahi cali iyo cabdillahi ibnu mascuud oo khaasatan malaa barhkood iyagaaba ka geeri dambeeyey raggaa hore dee siuu imika leeyahay waxa ay tahay un iyagu labadani cilmigii raggaa kalena way ku soo biirsadeen cilmigoodii walow rag ka geeri dambeeyey ay jireen dee kuufa iyo meelihii dambey isaga dambeeyeenay wada joogeen oo kale way isaga dambeeyeen kuufana marka la eego baahidii cilmi iyo cilmigii dadka kale dariiqii lagu ogaan lahaaba dariiqooduu noqdayba bal adugu culimadii saxaabadu taas weeye hadal dheer oo ibnu xasmi oo xaggaa fatwada si loo kala badnaa iyo bal isagoo tiro badan sheegayana sharaxa ka eegta aad bay mufiid u tahay wa min asaxaabati asxaabta rasuulka waxaa kaba mid ah alcabaadilatu cabdullaahiyadii ama cabdullaahiyadii ayaa kaba mid ahaa nimankii adugu ujeedadu laqabkaa alcabaadila ku shuhuroobay maaha nin kastoo cabdullaahi lagu magacaabayo saxaabadiia ee waa in koobnaydoo alcabaadila kuba shuhrowday wahum kuwa cabaadiladu ibnu cumar ibnu cumar iyo wabnu cabbaasin wabnu zubayri wabnu camr bn alcaas weeye oo afartoodaas baa waxaa la odhanayay alcabaadila sababtuna afartoodaba dee markaa horena asxaabtii yaryarayd bay ahaayeen markii dambena cimrigoodiibaa dheeraaday asxaabta badankoodii oo inqiraaday bay joogeenay dadka u fatwoonayeen oy cilmigii faafinayeen markay qowl isku raacaan baa la odhanayay hada qowlu lcabaadila waayo waaba waqtigaas dee markii dambe asxaabtii raggii kasii joogay markay noqdeen dad kale oon laba cilmi hayna haba joogeen ee loo baahday qowlkoodii kolkol waxay markay wax isku raacaan ayaa la odhanaya waa qowlkii cabaadilado markaa afartaas baa cabaadiladu ay tahay wey walaysa bnu mascuudin minhum cabdullaahi bnu mascuud oo dee nin kaba weyn ahaa aqoontiisana la og yahay iyadoo raggaa hore lixdii inoogu jiray ka mid maaha sababta anuu uga mid ahayna hore u dhinto khilaafadii cusmaan buu dhintay ragganna way dambeeyeen oo mar dambe oo khilaafadii raashidada ahayd muddo dheer lagama toogay ayay dee noolaayeen oy cilmigiina faafinayeen oo markay wax isku raacaan waa qowlkii cabaadilada la odhanayay hor taas weeye kollayna waa qowlkooda muctamadka ah waayo kutubta qaarkood baa sida dee mufasalka zamakshari oo kale waa kitaab naxwa iyo diyaadka oo waxa weeye raafici oo kale iyo qolooyin saxaaxa jawhariya kolkol baa waxaan wax ka duwani ay dhacaan ama barhkood barh ay saaraan raggan barh kale ay soo geliyaan laakiin qowlkoodii shahiirka ahaa ee waa taasuunee shuuroobay afartaa in cabaadilada la yidhaah cabdullahi bn mascuudna aanu kuma jirin arrintaa sheegay daraaddeed haddaba wakadaa saas oo kale iyagana dee cabaadiladii ka mid ma aha saa'iru man dad intoodii kale yusamaa lagu magacaabayo cabdallahi lagu magacaabayo asxaabta kaba mid ahaa wahum naxwu mi'atayn wa cishriin oo cidda cabdullaahi lagu magacaabayo asxaabtii rasuulkii laba boqol iyo labaatan taqriiban ama wax ku dhow bay gaadheenba haddaba intaasoo dhami iyo saa ibnu mascuud aanu ugu jirin baanay kuwani ugu jirin welibana waa intay dee a'immada qaarkood sheegeen badhe waa ama ibnu cabdilbar isticaabkiisiiya uu kuba sheegaye qolooyin dambe oo bal matalan tatabucay isticaab ibnu salax baa san yidhi lakiin isticaab buu kaba qaatay ilaa jamaaco saddex boqol lagu gaadhsiiyo ayaabay bal matalan kordhiyeen kollayna dee isaabaha xaafid iyo ayaaba madaantiisii dadka badankooda aan kaba helaynay kaba mid awey qaala abu zurcata abu zurcata araazi waa imaamkii shahiirka ah ee abu xaatimna ay qariinkiisa ama saaxiibkiiba ahaa isku degaanna ay ahaayeen xaafidka ahaa ayaa wuxuu yihi qubida rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay ruuxdiisii baa la qabtay oo uu wafaaday can mi'ati alfin wa arbacata cashara alfan min asaxaaba waa boqol iyo afar iyo toban kun oo saxaaba ayuu xaggood kaba dhintay oo iyagoy joogaanba weeye oo intuba miman dad kaba mida rawaa canhu wax ka wariyey wa samica minhu wax ka maqlay waa tiro badan kollay kal haddaan dee ruux ruux laynoogu soo xasirin oo cid diiwaan lagu qorayey ama wax jamcinaya jirinna taxdiidku aad buu u adag yahay laakiin dee rasuulka ilaahay dad aad iyo aad u badan bal waxa weeyaan waa kaba dhintay dadkaasna haddii aanay madiine kula kulmin ama meel kale xajatulwadaac waa la joogay oo dee dad aad iyo aad u badan oo kumayaal iyo kumayaalaa joogo dee wakti kaba horreysay oo tabuuk oo weli aan aad carabi usoo wada islaaminba dad sudameeyo kuna rasuulka ilaahay khaswo keliya uba raacay bal markaa dadkaas badan baa joogay haddaba haddii aanay acraab bay u badnaayeen iyo dad reermiyo degaanadoodii kaba yimi oo kasoo xajay bay u badnaayeen haddii aanay wakti kale rasuulka ilaahay la kulmin aanay wax kaba maqlinba dee khudbadiisii carafo oo kale iyo mino iyo markaas khudbooyinkiisii waa la maqlay waanay la tegeenba haddaba dadka aad iyo aad u badan yaanan odhanin bidabdi intan bay ahaayeenbe ayuu ninkan imaamkii noo sheegaya in rasuulka ilaahay kaba wafaaday dee shakina kuma jirata inay kumayaal iyo kumayaal iyo kumayaal ahaayeen laakiin bidabdi taxdiidkan ayuunbaa dee aad ay sucubo adagi ku sugantay intaa loo taxdiidiyo dadka badankooduna waxay ahaayeen dadka acraabtaayo isaga markii la weydiiyo la yidhi xaggay dadkaasi joogeen hadalkanna waxbaa ka soo saaray oo nin baa laga soo waxa lagu yidhi waxa la yidhaahaaba ama miyaan la odhan axaadiisa rasuulkuba waa afar kun isaguna waa raggii kumayaal iyo boqolaalka kun korka ka haya macaa duruqda markaan isku darra ayuu ahaa eetuu yidhi hadalka ayaa yidhi waama habaaro qalqala allahu anyaaba tuuri nimankaas zanaadiqada hadalkooda weeye xadiiska rasuulka cid koogaysaaba mama jirto dee intanaaba jirtay raggaasoo dhami mid kastaaba wax uu kaba maqlay markii la weydiiyey xaggay joogeen iyo halkay kaga maqleen waa reer madiina reer maka iyo intii udhaxaysay iyo reer miyig iyo dadkii xajatulwadaac xaadiray buu yidhi bal adigu dadkaa badan baa jira oo aad bay u badnaayeen asxaabtii rasuulkuba wey wakhtulifa waa la iskhilaafayo fii cadadi tabaqaatihim tabaqaadkooda tiradooda layskuba khilaafay ujeeddada asxaabtii rasuulka markan ka egna jaanib inay rasuulka ilaahay la kulmeen dabaqo keliya weeye waa wada saxaabi kii ugu weynaayo kii ugu yaraa ee rasuulka ilaahay bay arkeen isagana saxadii aan uba tirin aan leena waa saxaabigii rasuulki ilaahay saxaabigii ee saaxibkiisii markaa xaggaa waa dabaqo keliya laakiin markaan dhinac kale ka eegno si loo soo kala islaamnimo horreeyey si xaggii hijrada loogu soo horreeyey si loo kala badsaday dagaaladii iyo mashaahiddii waaweynaa joogitaankooda markaasay dee dad aad u kala tagsan oo kala waaweyn oo kala horreeyey oo kani wuxuu soo gaadhay kan kale aanu sooba gaadhin arrinuu u joogay iyo mashad uu xaadiro kani aanu xaadirin umuurahaasaa soo baxaya haddii aan xaggaa ka dhigno dabaqaad inoo kala fog ayay noqonayaan oo tiro ah wajacalahum wuxuu kaba dhigay alxaakimu isnatay casharata dabaqatan labiyo toban dabaquu kaba dhigay xaakim shaarixana inoo tiriya labiyo tobankaas oo dadkii ugu horrayntii maka kuwa islaamaysaa khulafadii afartayd ay kaba mid yihiin ayaaba tii koobaad uu kaba dhigay haddana intii aanay dee markii waqtiyada aan weli lagu shirin un daarunaduwa qurayshi waa hijradii markay uguba shirayeen rasuulka say u dilaan ama ay u saaraan iyo bal maalan taas buu kaba dhigay intii ka horraysay xabasho kuwii hijrooday caqabadii hore caqabadii labaad dadkii rasuulkii ilaahan weli madiine gelin soo gaadhay oo kale reer beder dadkii beder iyo xudaybiya intii udhexaysay soo jirooday adugu bal waa ka idiin tiriyo ugu dambayn ilaah uu soo gaadhsiiyo carruur yar yar oo rasuulkii ilaahay yowmalfatxi iyo xajatulwadaac iyo umuuraha aragtay ama carruurtii yaryarayd uu dabaqadii ugu dambaysay kaba dhigo athaalisu ka saddexaad afdaluhum waa faracii saddexaad afdaluhum asxaabta rasuulka ka ugu fadliga badan cala aliطlaaq iyadoon aynaan qaydin waa si guudba abu bakrin abu bakr weeye haddana uma cumaru cumar baa soo raacay radia allahu canhuma biijmaaci ahli sunna iyadoo halkan ahlu sunnu ku ijmacsan yahin markaa shiica iyo khadaabiya asxaab alahwa ictibaar maba laha abu bakr baa u fadli badan cumarna waa ku xigaan iyaga khilaaf danbaa jira oo saasuu labadooda horta u qayday biijmaaci ahli sunna uma cusmaan oo haddana cusmaan ayaa soo raacaya oo u fadli badan waana kolley qowlka dee sawaabka ama halkan ahlu sunna markii dambena qowlkoodu uu dee isugu yimi waa sidaa ay khilaafadooda u tartiibsanayd bay fadligoodna u tartiibsan yahay uma caliyun marka tan dambe muxuu yihi taa hore biijmaac buu yidhi hada qowlu jumhuuri ahli sunnati in cusmaan ka saddexaad yahay calina ka afraad yahay ahlu sunnaha jumhuurtooda qowlkood weeye waxaka alkhadaabiyu khaaabi wuxuu soo naqliyey can ahli sunnati dadkii ahlu sunnaha ee min alkuufati kuufa kaba mid ahaa taqdiima caliyin cali oo la horraysiiye calaa cusmaana wa bihi ay taqdiimkaa cali la horraysiinaya cusmaan lagaba horraysiinayo ayuu qaala abu bakr ibnu khusaymata abu bakr ibnu khusayma yidhi adigu waxaa jirta khilaaf baa jiro khaasatan dadkii reer kuufa culimmadii reer kuufa ama ahlu sunnii reer kuufa qowlkoodii bay tani ahaydba inay cali horraysiiyaanoo dee kolkol markaa arrintaasoo aada uguma badnayd waxaa nimankan taraajibta dhigtaa gaar ahaan bay xuseen haddii nin reer kuufo haddana qowlkiisu iyo cusmaan in la horraysiiyo arrin xusin mudan bay noqonaysaayo dikrigiisa la sheega ama nin reer kuufo nabiidka aan cabi jirin oo dee bal maalan haddana reer kuufa taasna iyadana dikri bay noqotaa dee iyaga nabiidkay arkayeen inuu shay xalaal iyo dhib ma laha wixii iskaar keenayun baa la iska daynayaa qadarkaan aan muskirkani dhib ma laha ayaa qowlkooda u ahaa marka tanna way kuwa badnayd oo raggoodii waaweynaayo akaabirtii bay jaanibkaasi u badnayd jaanibkana way u badnayd markaasay gaar ahaan sida dalxat ibnu musarif iyo amtaashi ayay gaar ahaan ula soo ayay soo xusaan waa arrintan jirtay uu dadkii dee degaankiisii ahaa kaba baydhay daraaddeed marka malik oo kale qowl tawaqufaa jiray sufyaan thawrina qowl horraysiyaa jirte laakiin markii dambe labadooduba qowlkooda wuxuu ku dambeeyay dadkan kale ay qabaan ayuu kuba dambeeyey ee bal khilaafkaasaa jiro wa qablahu aw bacdu cusma wa qablahu aw bacdu waaya cusmaan oo maya calibu oo kaba caraba dee waxaa ama kaba dambeeyey cusmaan oo kale waxaa hortii ama dabadiya cali baa siyuuda cibaaradiisii waa umuurahan uu ishaarayay ibnu khusaymna waa qowlka uu qabo qaala abu mansuurin ilbaqdaadiyu imaamka abu mansuur alistaadna dadkii ay cibaaradaas iyo laba baxayna kaba mid ah cabdulqaahir atamiimi ayaa wuxuu yihi asxaabuna asxaabteennu waa ahlu sunna marka la eego si guud mujmicuuna waxay ku ijmaacsan yihiin oy ku ijmaaceen cala ana afdalahum asxaabtii rasuulka hadda waa jaanib kaloon kii makaan kaba soo baxnay inayna afartoodan say u kala mudan yihiina asxaabta rasuulka inay ka ugu fadliga badani alkhulafaa alarbacati imanka halkan ruuxruux maa waa khulafada afarta uma bacdiyeedna tamaamulcasharati tobanka intii ka dhinayd ee buuxinaysay tobanka waa lixdii kale iyadana jannada rasuulka ilaahay mar iyagoo wada socdo tobankooda ugu bishaareeyey uma ahlu badrin haddana fadliga waxaa ku soo raacaya dadkii dagaalkii beder u joogay reer beder uma uxudin haddana reer uxud uma baycati ridwan uma ahlu baycati ridwaani baycada baycati ridwaan ee rasuulka ilaahay sheegay ciddii halkaa rasuulka ilaahay kula mubaayacotay inaanay naariba gelahayn bal ilaahay ihi laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicunaka taxta shajara taas baa haddana fadliga qolooyinkan kuba soo raacaya taas buuri bal markaa waa tartiibtii xaggii fadliga si guud wa miman dadkii waxaa kaga mid ah maduulka lahu isaga maziyatun fadiilo ziyaada ah iyo dheeraad uu sugnaaday asxaabtii rasuulka kaba mid ee dadka kale dee wasfigooda lahayn ka mudan ahlulcaqabatayni labadii caqaba dadkii u helkaa min alansaar waa caqabadii hore rasuulka ilaahay labiyo tobankan inay kula mubaayacoodeen iyo caqabadii labaadee hijraduba ay ka dhalatee saddex iyo toddobaatanka iyo laba dumarii ay rasuulka ilaahay la mubaayacoodeen labadaa caqabo oo ansaar ahaa dadka joogay dadka rasuulka ilaahayna beecadaa laba galay intaanu soo hijroon waa dadka iyaguna fadiilo ziyaada le ayay kaba mid yihiin iyo wasaabiquuna alawaluuna dadkii iyaguna saabiqiinta ayay horreeyey waa lafdigii nasqii qur'aanka oo wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar haddaba saabiqiintaas ayaa iyaguna ah kuwa fadliga siyaadaa leh laakiin yayin saabiqiintu inay lafdigii qur'aanka ahay ilaahay wuxuunu saabiqiintii kuwa u degdegay khayrkaasee horreeyey unbuu yidhi cidda ay yihiin inooma xadaysna marka halkan taxdiidkii baa la iskuma khilaafay waa ayo saabiquuna alawaluun marka wuxu uhi wahum iyagu man sallaa ciddii u tukatay weeye ila alqiblatayni labada qiblo waa waa fii qowli ibn lmusayibi wa daa'ifati saciid ibn lmusayib iyo koox qowlkooda markaan eegno ibnulxanafiya ibnu sirin iyo qataadiya baa kaba mide nimankan asaabiquuna alawaluun waa dadkii iyagu waxa weeyaan markii hore soo gaadhay iyadoo baytulmaqdis loo tukado markaa waa sanadii koowaad ee hijradii iyo sanadii hijrada labaad ilaa dhexdeedii markii dambana u joogay dee iyadoo qibladii xagga loo soo bedelay oo kacbada usoo tukaday waa dad markaa hore un weeyaan oo dee ninkaa baytulmaqdis rasuulka ilaah u tukanaya soo islaamay ee ula tukaday ama soo hijrooday waa nin horreeye u weeyaan oo awaaishii hijrada ayuu soo islaamay amase uu soo gaadhayba haddaba kuwaas baa lagu fasirayba saabiqiintii wa fii qowli shacbiyi marka la eego shacbi imaamkaa la odhanayayna sharaaxiil qowlkiisana ahlu beecati ridwan saabiqiintu waa dadkaa beecatu ridwan u joogay ee rasuulka ilaahay geedkaa kula hoos mubaayacooday wa fii qowli moxamed ibni kacbin ninka mufasirka ahaa ee reer bani qurayde moxamed ibnu kacb iyo wacadaay labaduba waa taabiciintii iyaga qowlkooda marka la eego waana labad markaas ahlu bedr waa dadkii beder jooga adugu masala weeye tacyiinkooda la isu khilaafsanye laakiin waa dadkaa fadligooda aan nas ahaan ku ognahay naskii baa inoo keeno ilaahay baa taa subxaana watacaala suuratu tooba ayuu inooguma sheegay fadligooda e laakiin waa tacyiinkoodii iyo taxdiidkoodii weeye bal kuwaasna maziyay leeyihiinba oo iyagu maziye dheeraada ayay leeyihin waa cadaan waa ahlu badri markaa caddaa qowlkiisi alraabicu qowlka afraad ama faracii afraad qiila waxaa la yidhi awaluhum kii ugu horreeyey islaaman islaamnimo asxaabta rasuulku abubakrin abubakar buu ahaa bacd alculamaa baa taa qowlkoodu yahay ciddii tidhina xagga hoose idinku sugantay walow barhkood ikhtilaafyo qowl ay jiraan wa qiila waxaa la yidhi caliyun cali baa ugu hor islaamay waqiila zaydun zayd ibnu xaarisato mawlihii rasuulka calina dee gurigiisuu joogay markii waxyiga guriga rasuulku kusoo korayba markaa waxa uu joogay deganaa markii waxyiguu soo degay waqiila khadiijatu khadiija ugu horraysa cid rasuulkii ilaahay rumaysana waa la yidhi wa huwa sawaabu inay khadiijatii ugu horraysay ay tahay markii waxyiguu kuba yimi waa kii u yimi khadiija isagoo rasuulka ilaahay cabsanaya hadalladeedii ay rasuulka ilaahay cabsidii iyo fasacii kaga kaxaynaysayna waa tii tira tiri ilaahay weligaaba kuma dulaynayo haddana waraqo u geysay marka iyadaa ugu horraysay cid islaamta oo qowlka sawaabka waa ka cinda jamaacati min almuxaqiqiina jamaaco muxaqiqiinta kaba mida wadacaa waabuu sheegtayoo isagu khilaafo uu kaba saareeye asacrabiyu sacrabi ama sacaalibi waa ninkan mufasirka ee kutubtan dee kitaabka tafsiirka ee ragga kolley qisasiya waxyaalana ay kuga badan yihin israa'iiliyaadkiya leh sacrabi wuxuu sheegtay fiihi kanfigiisoo ah inay khadiija awaluhum islaaman ay tahay alijmac ijmac buu sheegtay wa ana alkhilaafa khilaafku fii man bacdaha oo wuxuu leeyahay iyada khadiija inay u horreysay waaba maxal ijmaace ciddii khadiijo soo raacaysay ayaa laysku khilaafsan yaho khilaafku halkaasuu kuma kooban yahay toore khilaafo kuma jira taas buu isagu yidhi ba we oo iyadaaba horraysay w waa bal masalan taas haddaba in adigu barhkood baa iyagu markay taas tidhi cibaaradan inoo soo socda ay kaba soo naqliyeen si aqwaasha u jamciyaanoo wal awraacu sida xalaal miradka badanna bal khilaaf kol hadduu jiraan iyo qaala in la yidhaa weeye awaluhum islaaman min arijaali alaxraari ragga xorta ah ee waaweyn kii ugu horreeyey islaamnimo abubakrin buu ahaa wa min asibyaani carruurta yaryarna ciddii nebi markaana buu qaan gaadhina waa yaraaye ciddii ugu hor islaamtayna caliyun xaggaa carruurta cali buu ahaa wa min annisaa'i dumarkana ciddii ugu horreysay ugu hor islaamtay khadiijatu khadiijo weeye wa min almawaali dadka markii hore addooma ahaan jiray laba xoreeyey waa mawaalidu waa kuwaas ciddii ugu horreysay ee islaamtayna zayd ibnu xaarisato markaa zayd ibnu maxamed ba loo yaqaanay wa min alcabiidi addoomahana dadka addoomahana ruuxii ugu horreeya wa awaluhum islaama min alcabiidi bilaal bilaal ibnu rabax ayuu ahaa taasba oo waa adigu hadalladiiba is laysugu ma aqwaashi meesha soo aroortaa laysugu wada geynaya taas waa yar xalaal mirad badan buu leeyahy wixii aan dhaafayana idinkaa igana sharaxa kuma sugan wa aakhiruhum asxaabtii rasuulka kii ugu dambeeyey mowtan xagga dhimasho iyo geeri abudufayli dufayl ninkaa la odhanaya caamir ibnu waasilato asxaabta rasuulka waxa ugu dhimasho dambeeyey abudufayl maanta sanata miatin boqolkii markay hijradu ahayd oo rasuulka ilaahay sagaashan sanood mootan yahay ayaa uu dhintay bal waa aqwaasha qaarkood sa inooguma sugan ee qowl bacdigood ay raajax yeelaan boqol iyo tobankii hijradeedu markaa boqolbaa laga joogay habeenkaa rasuulka ilaahay yidhi caawa laga bilaabo dadka dhulka korkiisa maanta ama habeenka kuma sugan boqol sanood marka laga joogo cidi kama joogi doonto habeenkaa uu yidhaha boqol sanood laga joogo isagaa ugu dambeeyey asxaabtii rasuulka dee markaasna aad buu u yaraa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waqtigiisa wala u arkay oo uu bal masalan dee waxna inoogaba wariyey alkhaamisu faraca shanaad laa yucrafu lama garanayo abun aabbo iyo wabnuhu inankii oo shahida xaadiray oo u joogay bedran beder hadda sharaxa waxaan dhaafay magaalooyinkii iyo dholalkii kala dunaa dadkii iyaguna kuba dhindhintay taas baa waxa weeyaan aan dhaafay allahuma waxaa yar khada oo ku yar jirayaa kollay alfiyadiisana waxaan filayaa inay dhacday suyuudi halka ugu dambaysa waa aakhiruhum bisabranqad magaalada sabarqada la yidhaho malaad dhulkan isbigsataa la yidhaho kuba taalla waxa ugu dambeeyey fadl ibnu cabbaas fadl ibnu cabbaasna waxaan filaya daacuunkii camawaasee shaamiya inuu kuba dhintay ee nin ay walaaliyiin oo qusam ibnu cabbaas la yidhaahba weye kaasi oo halkan alfiyadiisna kolle waa saa dhacdeen oo waayo waktiguu dhintay wakti horaaba hayd sideed iyo tobankii hijradii waa khilaafadii cumar baaba fadl ibnu cabbaasin alkhaamisu laa yucrafu lama garanayo abun aabba iyo wabnuhu inankiis waa laba isdhalay oo shahiidaa joogay bedre dagaalkii beder ka qayb qaatay ilaa marsadun wa abuuhu oo macnaa laba nin oo isdhalo asxaabtii rasuulka ka mid oo dagaalkii wada joogoo ka wada qayb qaatay oo marsad iyo aabihii kanaas ibnu alxusein aan ahayn abu marsad labada aan ahayn lama garanayo labadaas iyagoo isdhale bay joogeen dagaalkii ku wada jireen cid kale oo sidoodoo kale oo dagaalkaa ku jirtay lama garanayo walaa sabcatu ikhwatin ama sabcatun ikhwatun waa toddoba walaalo ahoo saxaabatun asxaabo muhaajiruuna ansaari way jiraysaa markaa laakiin xag hooyo ku walaal ahay oo weliba bedel wada joogo toddoba ah ee laakiin soo hijrooday ilaa banuu muqarinin ilmo muqarin mooye cid kale lama garanayo wasayaatuuna waanay inoogu iman doonaan filikhwa magacyadood iyo taasiyada waa meel inoo dambayso marka dadka walaalaha ah ee ruwaadda ka mida laga hadlayo ayay noo soo noqonoo markaasa haddii halkan wax ay jiraan niman kalena la hayo oo way jiraane markaasaan sheegi doonaa nimankaa ilmo cafura ee islaam baa kulmise kala aab bay ahaayeen dagaalkii bederna way wada joogay bo toddobaana markaasaan arki doonaa walaa arbacatu afarna lama garanayo adrakuu soo gaadhay annabiya sala allahu calayh wasalam oo mutawaaliduuna isdhalay oo midba mid dhalay ilaa cabdullaahi cabdullaahi ibnu asmaa waa cabdullahi ibnu zubayr hooyadii baaba ahayd asmaa binta abi bakr ibn abi quxaafata un mooye wa ilaa abu catiiqin iyo ninka abu catiiq la ydhaah oo ah maxamed waxa ii dhacay maxamed ibnu abi bakare laakiin sharaxay xataa hagaagsan yahay maxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abi bakr ibni abi quxaafata radia allahu canhum waxa ay tahay waa fiqradii inoogu dambaysay afar nin ama afar shaksi oo isdhalay midba mid dhalo haddana wada asxaaba qoyskan abubakar baa jira mid weeyaanoo dee cabdullaahi ibnu zubayr waxaa dhashay asmaa bintu abi bakar isagii hooyadii waa asxaab mayin awowgii abubakar iyo awowgiisii labada abu quxaafa cusmaan intuba waxa weeye wada asxaabtii rasuulka oo dee abubakar aabihiiba maalintii fatximaka dadkii islaamay isagoo dhala ayuu ahaa abu catiiqana maxamed ibnu cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu abi bakrin ayaa waktigii rasuulka kani waxay ku kala duwanyahin cabdullahi ibnu zubayr uu korayo axaadiis buu rasuulka ilaahi kaba wariyey kani si aragti unbuu yeelanayaa waa ruyo uunoo maaha riwaayo ma lahae maxamed ina la idhaabaa u dhashay cabdiraxmaan ibnu abi bakrin abubakarna dee waa ka iyo abu quxaafa waa qoyskii uuno kuwana waa afar nin oo isdhalay kaasna handhow dee asmaa meesha soo dhex gashay welibana cabdillaahi waa ka mudan yahay adigu laakiin qolooyin kaloo midhoodhana way sheegaanoo sida maalan usaamatu bnu zayd baa la yidhaha inan baa u dhashay waktigii rasuulka aabihii zayd usaamna zaydna waa saxaabi awowgood xaarisana masederka xaakim buu ku suganyay inuu islaamo isaguna markii oo bal isaguna saxaabi yahay oo bal markaa midharh kaloo la magacaabayna way jiraan iyagu ee taas ayaa adugu bal intaasaa jirta bal midharh yaroo kale oo barhkood aanay inoo sugnaanahayna waa jiraan sharaxana wuxuu kordhiyay agta wallah subxana wa tacala